madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabdulqaadir xaaji maxamuud lugu dheere ayaa ka qayb galay kulan ay isugu yimaadeen ganacsatada ku nool deegaanada jubbaland waxaana kulanka looga hadlayay arrimaha ganacsiga madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland cabdulqaadir xaaji maxamuud lugu dheere ayaa ugu baaqay kurbajoogta iyo ganacsatada reer jubbaland iyo guud ahaanba ganacsatada soomaaliyeed in ay maalgashadaan dalkooda isagoona sheegay muhiimadda ay leedahay in dalkooda ay maalgashadaan haddaba waa kan madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland cabdulqaadir xaaji maxamuud lugu dheere oo arrimahaasi ka hadlaya horumarka ka qaybgala dib u dhiska ka qaybgala wadanka soomaaliya meesha ad dhisataan waa naxa markaa meelaha qaar tago hadda ma sheegsheegaay ma sheegsheegaay wadamo desmikaa tahay waxaa ka samaynaysaan waa naxa anugu haltaa ku milaan inaa ka yeeshaan ilaabihii ma qoro waxaad ka dhisteen hadda katayd ku jirtaan ku jireen baa soo arka anugu iyo waxaad duli ka baayaxaysaan haddaa kismaayo ka dhisataan oo joor ka dhisataan oo ka dhisataan beledweyne oo ka dhisataan baydhabo oo ka dhisataan dhuusamareeb oo ka dhisataan laataxarood wax unbaa kalsooni un baan qaban lahayn maanta laakiin waxaa laydinku haystaa hantida faraha badan oo ayna waddan aan lahayn aad geliseen war kiina geliya kiina geliya kiina geliya haddaa rabtaa xoolo maalgashta baddaan maalgashta beerahan maalgashta bisnigaan maalgashta dhulkan biijkaan maalgashta